warqada markaan ilahadasa kadib aan arkay warqada ma hubo horta inay legitimate tahay in kale inay tahay warqad sax oo kasoo baxda u n ka laakiin waa run oo aniga ma aqaano wadamada kale laakiin soomaaliya shan iyo tobanka sano lasoo dhaafay lacagihii ay ka bixin jireen qaramada midoobay lama bixin mana aqaano sababta taasoo isu tagtay laakiin sanad walba waxaa la codsanayay waxa loo yaqaano waiver oo in dib loogu dhigo bixinta lacagta sanadkanna sanad ma ka gadisna sidii hore aan yeelnay inkastoo hadda ra-iisal wasaaraha iyo madaxweynaha labadaba igu amreen inaan bal sidii arrintaas loo xalin lahaa aan aan xalkeeda bilaabo laakiin waxaa been ah oo ah arrinta ah in aan ka hadalka meeshanana noo diidayo iyo inaan aan codbixinteena aan sameyno labadaas wax ka jira male waa iska procedure caadi ah laakiin wax oo dhibaato oo dawladda soomaaliya kasoo gaarayo male aan ka ahayn inaan weydiisano sanad walba inaan weydiisano in naloo sameeyo dib udha dib naloogu dhigo intaas keliyaa jirto laakiin wax dhib ahoo aan kala qolooyinka hore naga hore inay kala kulmeenna ma jiraan wax anaga kala kulanay male waa gartay warqadan oo toddobadii bishan taariikhda ku qoran ee dhigayso sebtembar labada kun iyo toddobiyo tobanka waxa ay ka timid xogayaha guud ee qaramada midoobe waxayna ku socotaa sida la leeyahay madaxweynaha shirka golaha guud ee qaramada midoobey marka dhowr wadan oo soomaaliya comoros guinea bisow iyo wadan kaleeto ayaa dhaqaalaha laga rabo hoosta hoose looga sii qoray haddana waxaa la sheegay haddii lacagta inta ugu yare laga rabay ay bixin waayaan ama lagu leeyahay in ay suuragal tahay in xubinimadii ay dhumin karaan marka dhaqaalahaas qaramada midoobey ay uga baahan aniga ma hubo ma caddayn karo warqadda inay warqad saxa tahay waa garta iyo in warqad been abuura ay tahay laakiin waxaan kuu sheegayaa oo arrintaan aan ku jiray maalmihii lasoo dhaafo dhan inay wax ka waxba kama jiraan yihiin in xubinnimo lagu weynaayo iyo in lagu weynaayo in codbixin codbixin labada wax ka jira male laakiin in lacagihiina lagu leeyahay oo gaarayo hal milyan iyo afar boqol iyo xoogaa kun ahaa inna lagu leeyahay dawladda soomaaliya lagu leeyahay waa xaqiiqo taasna waxaan ku jirnaa hadda habkii loo bixin lahaa shan iyo tobankii sano lasoo dhaafayna lacag isu tagtayoo noocaas ahoo bil sanad kasta lacagii la bixin lahaa ah laakiin waa sida caadada tahay waxaa la sameeyaa sanad walba la samayn jiray oo haddana aan samaynay sanadkan in la weydiisto keliya in dib lagugu dhigo inaad sanadka dambe bixisid waxaana rajaynayaa sanadkan sanadkiisa in lacagtaas aan bixin doono oo ayna mar damba liiskaas aan kusoo bixi doono haddii uuba jiro liis soo baxay waayahay waa gartay dhinaca kale maanta waxaa jira in ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo ay kulmeen wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka zergey lovrev marka kulankaasi muxuu ku saabsanaa kulankaas wuxuu ku saabsanaa sida caadada marka la yimaado shir sanadeedka qaramada midoobay dawladaha waxay ka faa'iidaystaan madaxda kale oo wadamada kale ka yimid oo jooga bal in ay ka wada hadlaan xiriirka ay leeyihiin iyo sida xiriirka loo xoojin karo iyo waddamadan xiriir lahayn siday xiriir u yeelan lahaayeen marka waxay iskeedka routiinka caadiga ahaa wuxuuna leeyahay ra-iisal wasaaraha ballamo badan oo ah madaxda wafdiyada kaleento fara badan maalmaha uu joogo dhan uu la kulmi doono marka tan waxay kamid ahayd shirarka noocaas oo kale ah waxaana rajaynaynaa in uu noqdo mid xiriirka labada wadan sii hagaajiyo waa gartay waa tahay marka ambasador marka bal waxaad iga warantaa kulamada maanta oo arbaco ah dhici doonana maxaa looga hadli doonaa kulamada dhici doona waxay u badan yihiin qaramada midoobay in wadan walba uu ka jeediyo khudbo si oo u sheego siyaasadooda ku aadan adduunka dhaqaalahooda dhinaca security-ga qaybta ay ka geysan karaan horumarka adduunka oo dhan inay sameeyaan oo keliya marka wax shirarka gaarka ah oo lala yeelanayo madaxda kale oo wadamada kale ayaa keenayo in looga hadlo waxyaabaha gaarka ah laakiin shirka waa shir guud oo looga hadlayo waxyaabaha guud oo dunidao dhan quseeyo
sanadkan soomaaliya waxyaabahay la imaanaysa haddii aad bal wax yar sharaxaad naga siin karto ra-iisul wasaaraha ayaa jooga wasiirka arrimaha dibadda ayaa jooga adiga safiiro kale wasiiro marka bal waxaad iga warantaa waxa rasmiyan soomaaliya ay soo bandhigaysa sanadkan oo dowladahan ay kala hadlayso soomaaliya sanadkan arrimaha ugu weyne banaan la timid shirkan qaramada midoobe waxay tahay in adduunweynaha ay iska kaashadaan sidii loo kobcin lahaa dhaqaalaha wadanka soomaaliya taasoo xoog in lagu saaro in shaqa abuuris gaar ahaan dhalinyarada sida shaqo loogu abuuri lahaa in laga shaqeeyo taasoo keeni karto xasiloonida xasilooni darada waxaa sabab u ah inta badan dhaqaala xumo marka waxaan xoogga la saaraya sidii loo kobcin lahaa dhaqaalaha wadanka oo loo horumarin lahaa taasoo kube ku ku qotonto qorshaha shanta sano ee wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga ay diyaarisay oo loo yaqaano national development plan